أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim waa khamiis sagaalka bisha rabiicul awal kun afar boqol afartaniyo lix taariikhda hijiriyada dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo oo mu'asasada alkataa'ib ayaa lagu wadaa inay baahiso filim cusub oo dokumentari ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weerarkii kow iyo tobankii sebtembar xiisad u dhexaysa maleeshiyaadka wada tirsan shidada puntland ayaa ka taagan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maamulka islaamiga degmada xindheer ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiin ee usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degaan hoostaga degmadaasi munaasabad abaalmarin lagu guddoonsinayay arday kaalmaha hore ka galay imtixaanka waxbarasho ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada baay weeraro kala duwan oo loola beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maamul goboleedka shadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in la gaaray dhammaystirka heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay badda soomaaliya ku siiyeen dowladda xabashada itoobiya xamlada irshaadul umma ilaa sabeeda rashaad ayaa toddobaadkii afraad si dardare kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee hiiraan والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي waxaad dhegaysateen qaar ka mid a qodobada warkeena duhurnimo haatana u diyaargarooba iyagii oo faahfaahsan mu-asasada alkataa'ib ayaa lagu wadaa inay baahiso filim cusub oo dokumentari ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weerarkii kow iyo tobankii sebtembar saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in mu-asasada alkataa'ib baahiso filim cusub oo magiciisu yahay walkaafiruuna hum addaalimuun kaasi oo la daawan karo muddo saacad ka badan haddaba dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan qayb ka mid ah goosgoos aan idinkaga sameynay filimka
أما والله إن الظلم شؤم أما والله إن الظلم شؤم muwaasasada alkataa'ib waxay idiin soo gudbinaysaa
Arrogance, oppression, and persecution are the inherent traits of the والظلم disbelievers والازداد in every هي time سمات and age.
الكافرين على مر From the العصور story of Cain and Abel, من قصة هابيل وقابيل إلى نمرود وفرعون waa filim dokumentari ah oo cinwaankiisu yahay والكافرون هم الظالمون
maxaad ka taqaanaa sooyaalka dhiigdaadinta iyo gumaysiga ku xardhan ee maraykanka
تعالوا بنا نقلب صفحات التاريخ ونخرج ما يجهله الكثيرون عن هذه الدولة الظالمة الجائرة العاتية الطاغية
maxay salka ku haysaa cadaawadda ay muslimiintu u qabaan maraykanka
American مرحبا We hate American You hate us Yes I hate you ما نقبل الاستعمار احنا ابائنا علمونا
maxay ahaayeen asbaabihii keenay weeraradii kow iyo tobankii sebteembar iyo beegsiga muwaadiniinta maraykanka 9 11 happened in part as a result of U.S. foreign policy. And it was a, it was a response to what was a, a- a widely held perception that the U.S. was at war against Islam and that the United States was an unquestioning supporter of Israel's activities in the Middle East and against the Palestinians.
maxaa muslimiinta kala gudboon haymanada maraykanka iyo duulaanada lagu hayo muslimiinta فلا تشاور أحدا في قتل الأمريكان امضي على بركة الله وتذكر موعودك عند الله سبحانه وتعالى بصحبة خير الأنبياء عليه الصلاة والسلام
waa muuqaal la daawan karo muddo saacad ah oo ku baxaya saddex luuqadood waxaana la baahin doonaa galabta inshaa allah
الحق لنا جولة وبحكم الله لنا دولة والله سنهزم أمريكا ونجرعها كأسا xiisad u dhexaysa maleeshiyaadka wada tirsan ridada puntland ayaa ka taagan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen marwaan maxamed xiisad colaadeed oo u dhexaysa maleeshiya oo ka wada tirsan maamulka shaadoola dirirka ah ee la magac baxay puntland ayaa ka taagan degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasoo ay isku hayaan maleeshiyo kala taabacsan murtasiciidan iyo kuwa b s f loogu yeero xiisadda ayaa timid markii taliska maleeshiyaadka shaadolo dirirka ah ee b s f loogu yeero ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegayaan in maleeshiya iyaga ka tirsan oo dhaawacyo qaba laga hor istaagay inay ka dhoofaan madaarka boosaaso b s f waxay sheegtay in maamulka garoonka diyaaradaha ee degmada boosaaso uu gacanta ugu jiro ciidamo iyo qono gaar ahaa isla markaana uu noqday mid aan laisku hallin karin shaqada garoonka ayayna sheegeen inay joojiyeen iyagoo uu dignin u diray shirkadaha diyaaradaha sidoo kale waxay dadka shacabka ah ugu baaqeen inay halkaas ka guuraan xiisadda boosaaso oo u muuqata mid dagaal isku beddeli karta ayaa durbo waxaa magaalada boosaaso ka bilowday barakac ay samaynayaan dadka deegaanka maamulka shaadolo dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaana si weyn uga carooday barakaca xooggana ay bilaabeen dadka ku dhaqan magaaladaasi mas-uuliyiin u hadlay maamulka saciidin ayaa si adag uga hadlay barakaca ka bilowday magaaladaasi waxayna u goodiyeen gaadiidleyda ka howlgala magaalada boosaaso kuwaasoo ay ku eedeeyeen inay lacaw ka samaynayaan colaadda waa siday hadalka u dhigeen dadka ka faa'iidaysanaya oo baabuureyda ah oo kirooyinka doonaya oo leh nabadgelyo xumaa jidha ee soo baxa idan qaadnaya si lacag uga sameeyaanna shaqaannu ka qabanaynaa waxaan uga digaynaa dareewallada baabuurta kilaalayaasha ah inay nabadgelyada ka doonaan dhaqaale iyagoo nabadgelyo xumo abuuraya walaac ay ka muujiyeen bulshadu deganaanshaha iyo amniga magaalada boosaaso haddii cid gaara iyadu bulshada barakicinaysano bulshada iyadu si gaara inay u arkaan waxaan leenahay shacabka ha isdejiyaan guryahooda ha ku sugnaadaan wadayaasha baabuurtana waxaan ugu baaqaynaa inaanaysan dadka magaalada boosaaso aysan ka raadin macaash iyo dhaqaale si ay u barakiciyaan dadka maleeshiyada daacaddu ah siciid cabdulaahi deni iyo saraakiisha maleeshiyaadka shaadolo dirirka ah ee b s f magacooda loo soo gaabiyo ayaa horay diriir ku dhex martay gudaha magaalada boosaaso halkaasoo ay askar isaga dileen kuwo kalena ay isaga dhaawaceen lamana oga halkay ku biyo shuban doonta xiisadaha mar kale ka soo cusboonaaday magaalo xeebeedkaasi mahadsanid marwaan maamulka islaamiga degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi nuur cali warsame awiisheeb ee warbixinta warkan inoo hayaa deegaanka jeeca godleye oo hoos yimaada degmada xindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa dowladdiiniha loogu soo afmeeray qaar ka mid ah qaybaha bulshada ee deegaankaasi sida ay warbaahinta islaamiga landulus u sheegeen saraakiisha maamulka islaamiga degmada xiindheere dowladda oo socotay muddo toban maalin ah waxaa ka faa'iidaystay dad koru dhaafaya toddobaatameeyo kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar dad waayeelo ah kuwo dhallinyaro ah iyo kuwo da-dhexaad ah iyagoo loo aqriyey duruus qiimo badan oo anfac leh munaasabadii dowladaasi lagu soo gebagabeynayey oo ay ka qayb galeen culimaa udiinka deegaanka macallimiintii dowladda bixinaysay dadkii dowladda loo qabtay iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere ayaa waxaa laga soo jeediyey dardaarano kala duwan oo loo jeediyey dadkii dowladda ka faa'iidaystay iyo kuwii ka mashquulayba haddaba inta aan goobta lagu kala dareerin ayaa idaacadda islaamiga landulus waxay wax ka weydiisay qaar ka mid a dadkaasi iyagoo sheegay inay dalbanayaan dowlaad hor leh bismillaah anoo ah cabdi cabdulla xasan oo jooga degmada jiica godleeye waxaan qaadanay dowla socotay toban habeen maantoo sabtiyana xafladeedii la dhigay ma haddaas allah iska leh walaalahayeena soo gaarsiiyey oo intaas noo faa'iideeyey diinta islaamka ee sharafta leh ee macaan qayr badan allaha siiyo ayaan leenahay intiina muslimiinta ah oo waxgaradka ah taa markii laga soo gudbo ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii diinta ka faa'iidaysta ilaahay inuu naga dhigo oo haddana ka faa'iidaysta oo ka faa'iidaysta dadka walaalaha ee aan dowladda nagala qayb qaadan ee howl adduunyo iyo shayddaanka iyo lambaro kale u baxsheen waxaan leenahay walaalayaal ka faa'iidaysta waa wax qiimo badan waa wax macaan waa wax aaqira iyo adduun labadaba idin anfacaya waa waxaad liibaan ku gaari doontiin walaalihii noo keenay dowladaas oo maskaxdooda ilaahay soo geliyey inay noo faa'iideeyaanoo wakhti nagu baxshaan oo juhdi nagu baxshaan oo shidaal nagu baxshaan oo qobbadaa noo joogaan oo guryahoodii nooga soo tegay ilaahay waxaan uga baryaynaa wax qayr badan amaalmarinna alla ayaa dhiiba ilaahay ha ka abaalmariyo allagana anna ha nagu anfaco een, waxaan ka codsaynaa walaayada sharafta leh maamulka ikhyaarta culamaauddiinka cimrigooda intii ka dhiman kaanyagana ka dhiman oo nool nahay saas inay noogu faa'iideeyaan saas inay nooga faa'iideeyaan dowladda diiniga ah ee ku soo ilaatay deegaanka jeeca godleye ayaa qayb ka ah xamlad dacwi ah oo ka socota dhammaan deegaanada ay degto beesha maxamuud iraab taasoo ku timid iskaashi ay sameeyeen culamaauddiinka deegaanka iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galgaduud islamarkaana la doonayo in dadka baadiyaha fogfog degan dacwada looga guto aad buu umahadsan yahay buushayba munaasabad abaalmarin lagu guddoonsinayay arday kaalmaha hore ka galay imtixaanka waxbarasho ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada baay sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo xasan cabdiraxmaan abu xasaan xafladan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay waxaa ka qayb galay culummo nuqabo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada labaatan jirow xubno ka socday maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay waalidiin iyo marti sharaf kale ujeedka munaasabadda ayaa ahayd bandhigidda natiijo ka dhalatay imtixaanaad laga qaaday maraakista waxbarasho gaar ahaan maraakista ay wax ku bartaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada labaatan jirow waxaa imtixaankan si gaara looga qaaday ardayda wax ka barata madrasada asmaa bintu abibakar kuwaas oo kale ah laba qeybood oo kale ahaa qeyb farbar ah iyo qeyb xifdisay tobanka jus ee qur-aanka kariimka waxaana la siiyey abaalmarino ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaanaadka iyo weliba sidoo kale shahaadooyin uu guddoonsiiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ugu horeyn mid ka mid a culummada ayaa munaasabadda kelimadan tawciyada ka jeediyey
ilaahay ma eray aayaddaasi wactasimuu bihablillaahi jamiica amar waayo aayaddan ilaahay hadigiiya la sheegay hadig ilaahay goobsad may haay hadigaas diinta ilaahayo qur-aanka iyo wal alla walaagi hooseeda qur-aanka iyoonay axaadiista nabag asleenka iyoonay inti laka sharahi oo fiqhiga ah ilaahay ma hadle laka sharahi yaa laka jeeda markan qobsada la eri markan qobsadoo kaasa markan yaa insha allahu tacaala lanisku kooyl fade wili ilaahay maaray jamiican dhammaantin dhammaantin qobsada baa la reylimo ilaahay markaas hadda siya liiwe
mid ka mida nuqabada ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay العلم نور ولا علمه نور والجهل ظلام حتى ظلم لا يمر ظلام ولا يمر ديال بدل marku ma taha may la raayus ee wali nani shay wal kumyo an sheego male wanaaga tagi bloog dhaqmaaya ee sidii biyalka jiilka la saaro bilanta an badan hadii aad may la raay wanaagsanta digislan barada hayto unugal gaali hayto unugal soo barada wal midan an feel laakiin hadii ee game fiirsada soo mobilada may la raay isbilaay gabano ido taana jaran game la fiirsada walhuna ilfara wal wal wal inkuma ilaysu bibnuni le meel raayde qalqalayaan nugaasi awal mun obado anti bah wal yarbi la raadi oo talay baaqo waxaa la soo bandhigay magacyada qaar ka mid a ardaydii shahaadooyinka la siiyey iyo kuwii kaalmaha sare ka galay imtixaanaadkii laga qaaday iyadoona abaalmarin la guddoonsiiyey qaybihii shahaadadii insha allahu tacaala ayaa weeri doonna maan weereeyahan qodobta gabarta koowaad oo shahaado nusiyaana oo farbarka ku batay zaynab macalan mustafa insha allahu tacaala mahan inkiga doone cibaado ibraahim liibaan sacadiyo cabdullaahi maxamed insha allahu maban inkiga doonta leylo cusmaan aadam kaalinta koowaadna isgaan sadi gabrood sadida gabrood tan koowaad hakato insha allah may dhare magaaji cibaado ibraahim liibaan abaalmarintii waa saddex boqol kun soomaali gabarta dharo magaaji zaynab macalan mustafa cabdullaahi waayahay gabarta saddexaad oo kaalin koowaad galay waliba waa sacadiye cabdullaahi maxamed kaalalamaadma bagale halgabrood waliba lare magaaje leyle cusmaan aadam ofkor olan qaaday waa beesa lama boqol iyo konton ay abaalmarin hal insha allahu tacaala kaalalamaada galay madrasada asmaa bintu abibakar waxay ka mid tahay maraakista ay wax ku bartaan haweenka muslimaadka ee ku taala degmada labaatan jirow waxaana hadda wax ka dhigtay in ka badan laba boqol oo gabdha muslimaad ah kuwaasoo ku nool degmada labaatan jirow iyo deegaanada hoos yimaado weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkan inoo hayaa howlgalladani oo ahaa dagaalo toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen xeriyaha iyo saldhigyada kufaarta iyo murtadiinta ee qeybo ka mid ah wilaayaadka shabeellada hoose hiiraan iyo jubbada hoose koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka buurcolow ee duleedka degmada baraawe oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaas dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiinta ayaa shalay galab dagaal xooggan waxa ay ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta etoobiya ay ku leeyihiin deegaanka halgan ee hiiraan dagaalkaasi waxay ciidamada mujaahidiintu ay ku gubeen laba gaari oo nooca tiknikada ah oo ay lahaayeen ciidamada kufaarta etoobiya waxaana lasoo warinayaa in ay jiraan khasaaro oo gaaray askarta etoobiyaanka ee galabta weerarka lagu qaaday dhanka jubbada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay saacadihii lasoo dhaafay dagaal culus ay ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee gudaha deegaanka buulo xaaji ee hoostaga magaalada kismaayo dagaalka markii muddo uu socday dab ayaa qabsaday saldhigga waxayna maleeshiyaadka riddada ee ku sugan saldhiggaasi ay iskaga carareen saldhiggii ay ku sugnaayeen iyagoona isugu tegay xerada murtadiinta duleedka buulo xaaji khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo murtadiinta soo gaaray ayaa jira ciidamada mujaahidiinta ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey weerarada lagu naafaynayo cadowga allah duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta ah maamul goboleedka shadale dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in la gaaray dhammaystirka heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay badda soomaaliya ku siiyeen dowladda xabashada itoobiya cabdulqani maxamed ayaa ka waramaya iyadoo muddo sagaal bilood ah ay kasoo wareegatay markii maamul goboleedka shadalla dirirka ah ee somalilan iyo itoobiya ay galeen heshiiskii xaaraanta ahaa ee badda soomaaliya lagu siiyey xabashida itoobiya ayaa maamulkaasi ku cadaadinaysay inuu dhagaha ka fureysto baaqyada iyo digniinaha kasoo baxaya shacabka soomaaliyeed islamarkaana uu ka dhabeeyo go-aankii ahaa in labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebaha gobolada waqooyi loo gacangeliyo cadowga shacabka soomaaliyeed tan iyo muddadaasi madaxda itoobiya ayaa fagaarayaasha ka sheegayay in qayb ka mid ah badda cas xoog iyo xiilad midooda ay ku qaadan doonaan arrintaas oo soo dadejisay in somalilan ay ku dhawaaqdo in la dhammaystiray heshiiskaasi xaaraanta ah wasiirka arrimaha dibadda somalilan murtad ciise kayd oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa si aan gabasho lahayn u sheegay in heshiiskii is-afgaradka ee ay la galeen xabashida uu soo dhammaaday hadda iyo wixii ka dambeeyana ay ku howlan yihiin dhaqangelintiisa waa kan murtadka oo arrimahaasi qiraya waxaa maanta halkan aan ku shaacinayaa in heshiiskii somalilan iyo ethoobia ee moyuga la oranaya uu soo dhammaaday haddana muddo aada u dhow agreementkii la dhammayn doono taas guulba ay tahay dhanka kale maamulka muuse biixi ayaa albaabada isugu dhuftay xafiiska dowladda dabadhilifka ah ee masar ee magaalada hargeysa iyadoona shaqaalihii ka shaqaynayay xafiiskaasi lagu amray in muddo saacado ah uga baxaan magaalada hargeysa maamulka hargeysa ayaa dowladda masar ku eedeeyey inay hubaysay dowladda riddada ee xasan garguurta arrintan ayaana noqon doonta mid kasii darayso xiisadaha dowladda masar iyo kooxda riddada oo dhinac ah iyo xabashida itoobiya iyo maamulka shahadla diriirka ah ee somalilan mahadsanid cabdulqani xamlada irshaadul umma ilaa sabiila rashaad ayaa toddobaadkii afraad si dardarle kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalkeen yaasir maxamed
degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan waxaa maalintii sagaaliyo labaatanaad si dardarleh kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul umma ilaa sabiili rashaad taasi oo soo gaartay heer gabagabo ah waxayna lajnada wilaayada hiiraan u xil saartay xamlada kulamo la qaateen bulshada ku kala dhaqan deegaanada cadi jameeco iyo dabayoodle oo wada hoostaga degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan lajnada xamlada ayaa bulshada labadaasi deegaan ku dul akhriyey xamlada waxayna dadka deegaanada cadi jameeco iyo dabayoodle sheegeen inay dhaqan gelinayaan xamlada iyo awaamirta ay xambaarsan tahay meeshaan la yidhaahdo cadi jameeco waxaa noogu yimid maamulka wilaayada ee degmada buqa qable ka maamul ah ama culummo intaba waa noo yimideen xamladii dacwiga ahayd irshaadul ummah ilaa sabiila rashaad ayaa macnaha noo socotay duulada aad iyo aad madaarista iyo masaajidka iyo xaafadaha kulli ka wada socotay oo aad iyo aadna aan ugu faa'iidaysanay ilaahay khayr ha siiyo awaamir badanna way naga reebeen haddii aan hadda taa gaadiidlaydii waa noola amray in waxyaalaha dadka shicibka dhibaayo inaynan keenin waxyaalaha dhaca sida raashinka dhacay waxyaalaha macnaha laysku caddeeyo waxyaalaha muxuu ahay bacyaha ah iyo dhaqanxumada iyo anshaxxumada iyo waxaasoo dhan in macnaha waddanka laga saaro samadoonka cali jamaec cabdirasaaq xasan cumar waxaan maanta walaayada xamlada wadi ama dacwada shaarica nooga timiday oo ilaa heer gobol waxay naga nahiyisay waxyaabo qaladaadha oo aad iyo aad u ballaaran oo ay ka mid yihiin moobeelada iyo gaadiidka oo sida anshaxdarrada loo raacaa sida laba lagulood maxaan ku idhaha bacyaha ee, maxaan- waxyaabaha muqaadaraadka ah ee, waxyaabo badan ilaa shan iyo toban qodob marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ee, khayraadka na soo gaaray waxyaabaha alwalaa walbaraa waana loo taabtay waana loo akhriyey in gaalada laga helo islaamkana nusro loo nusreeyo arrinkaasna si buuxda ayaan u qaadanay walaayada boqabla maanta nagu soo salaantay dabayoodle waxayna fareen moobelada waaweyn oo centerlightka in oo foorjiinka waxaas ay mamnuuc yihiin waxaa kaloon sheegayaa kuwa timaha jaro in si qashahooy shareecada aan waafaqsanen loo jaraa ayadana waa mamnuuc waxayna fareen dhalka sawirada ay ku yaaliin waa ka mamnuuc waxaa kaloo ina fareen in naag lawalgooleed raaceen oo ay mamnuuc ka tahay in mataqaanaa waxyaalaha laysku cadday ganacsatada waxyaalaha dhacay oo taariikhdooda ay dhammaatay ay naga mamnuuceen maanta waxaan joognaa tuulada dabayoodle waxaana soo siyaartay siyaaro noogu yimid walaayada buqac qablo oo annagaba aan ka tirsannahay walaayada wax badan ay martay sheeko badan ay martay walaayada waxay ka hadashay in dharka ay wax ku qoran yihiin aan la ogoleen oo la madnuucay Ee, waxaa kaloo la madnuucay mootowda haweenka iyo ragga isla raacayiin waa la madnuucay walaayada maanta wax badan ay ka hadashay annagana waa qaadannay warkaas waana ku taageersannahay muddo sagaal iyo labaatan maalmood oo xiriir ah ayay lajnada wilaayadii hiiraan u xil saartay xamlada irshaad dulummah ilaa sabiili irshaad safarro ku marayeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii hiiraan iyagoona kulamo la qaadanayay bulshada deegaanadaas islamarkaana gaarsiinayay xamladaasi dacwiga ah mahadsanid yaasir dhegaystayaal warbixintaasina waxay u dambeysay warkeena duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo kulanti dambe ayaa inoo madala intaa ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu